bismillaahi raxmaan raxiim daawada beesalaamtee kaaminka dugsiilow naniinka deeqi eedi eedaanka mahadnagaana maaluunii owlaadana doqdaka jirta xaabaladaka jirta ciyaalka ka jiraan eedi eedaasinka mahadnagaana isbitaalka xayaad daawada
bismillaah aniga oo ah agaasimaha isbitaalka xayaad waxaan maanta booqasho ku imaanay duleydka magaalada baydhabo waxaana u soo aadnay hoolo caafimaad maanta waxaan ku sugannahay kaamka dugsiilowan kadib markaan aragnay cabasho badan oo ka timaaday bulshada danta yar kadib markaan aragnay horjoogayaasha kaamkan dugsiilowan isbitaalka xayaad wuxuu go'aansaday guud ahaan maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalka xayaad waxay go'aansadeen in tiim baha caafimaad ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal inaan u dirno magaalada bannaankeeda si bulshada danta yar ay u gaarsiiyaan baaritaan iyo daaweyn lacag la'aan ah ilaahay mahadiis xilligan oo qoraxda ay kulushahay xilli kuleylna lagu jiro guud ahaan shaqaalihii iyo dhakhaatiirta waxay isku hooleen sidaad u jeeddaanba inay bixiyaan daaweyn iyo daryeelid lacag la'aan ah alxamdulilah hooshii si guud iyo si fiicanay noogu dhammaatay ilaah baa mahadda iska leh waxaan rajayn doonnaa hadduu ilaahay idmo maalintan maalinteed inaan bashbash iyo barwaaqo aan isugu soo laabanno sidoo kale waxaa naga go'an inaan dardargelinno hoolahan inta kuma ekaan doonto maantana bilow uma ahan howshan hoolo badanaan hore u soo qabannay kaaman fara badan oo magaalada afarteeda dhinac ahaan ku tagnay maanta waxaan ku sugannahay baydhabo duleedkeeda koonfureed dugsiilow kaamka dugsiilow waxaan rajaynaynaa haddana afarta gees ee magaalada baydhabo inaan tagno si bulshada danta yar aan u gaarsiinno daaweyn iyo baaritaan lacag la'aan ah ilaah baa mahadda iska leh si gaar ah maamulka sare ee isbitaalka xayaad oo ugu horeeyo doctor maxamed cabdi ibraahim doctor shaahid iyo dhakhaatiirtan iyo shaqaalahan caafimaad insha allah aadaad u mahadsantihiin bulshadana si fiicanay noo soo dhaweeyeen hoolo fiicanna waa u qabannay sidoo kale maanta waxaan hoolo caafimaad aan u qabannay bulsho tiro badan oo aan la soo koobi karin marka koowaad qorsho wuxuu ahaa dad ka badan boqol qofood inaan meesha aan daryeel caafimaad aan ugu qabanno ilaahay mahadiis waxaan qaabilnay in ka badan konton qofood oo caruur ah oo la ildarnaa xanuun waxaan u samaynay baaritaan waxaan u samaynay daawo qaybin lacag la'aan ah sidoo kale bulshada hooyadii iyo dhallaankeedba waxaan u samaynay baaritaan iyo dawooyin lacag la'aan ah hooyadii iyo waayeelkii waxaan u samaynay baaritaan iyo daweyn lacag la'aan ah intaasna waxaa aasaas u ah howlaha aan ku dhex jirno oo ah samafalka bulshadan inaan bulshadan wixii karaankeen aan u qabanno aadaad u mahadsantihiin